gudoomiyaha waxbarashada degmada daadmareer iyo gudoomiyaha degmada daadmareer ee somalilan ayaa si wadajira u dhagax dhigay mashaariic dhinaca waxbarashada ah madasha dhagaxdhigga ayaa waxaa ku sugnaa wasaaradda waxbarashada degmada waxgarade iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gudoomiyaha waxbarashada degmada daadmareer cali cabdi yuusuf ayaa ka waramaya ahmiyadda mashaariicdan mudane guddoomiye farxad bay noo tahay inaad maanta nagala qayb qaadato aad nala joogtood goobjoog ka noqoto dhagaxdhigga mashruuca weyn ee gobolka ka socda ee laga hirgelinayo dugsiyada hoose dhexe iyo sare gobolka mashruucaasoo u badan dhisme waxaa laga dhisayaa gobolka dhismayaal ku dhow sagaal iyo toban qol oo aan u kala qaybqaybinay markaan baahidii dugsiyada u eegnay dugsiyada gobolka qaar imika way socdaano gebagabadii bay ku dhow yihiin qaarna maanta aynu dhagaxdhigoodii u joognaa insha allahu tacaala farxad bay noo tahay inaynu iskuulladaas ay maanta bilaabmaan qaarna dhammaystirkooda ay ku dhow dhow yihiin oo ay dhowaan dhammaystirmi doonaan mashruucaasoo ay dhisayso seefta jidaran ayaa iska kaashanayaan wasaaradda waxbarashada iyo saynisku waxaan rajaynaynaa inay dhismahaasi sidii loogu talagalay ku dhammaan doonaan iskuulladana dhinaca fidinta qayb weyn ka noqon doonaan maadaama iskuul gobolku uu iskuullo baaxad ballaadhan leeyahay oo iskuulladiisu badan yihiin markaanu eegnay oo aanu qiimaynay baahida iskuullada waxaa noo soo baxday iskuullada inaan laga wadageyo karaynin laakiin kuwii ugu mudnaa ayaanu muhiimadda siinay gudoomiyaha degmada daadmareer cabdiraxiin maxamed axmed ayaa hay-adda sefda jildaran iyo wasaaradda waxbarashada somalilan uga mahad celiyay mashaariicdan
anaga iyo bahdii waxbarashada oo aanu halkan ku wada soconno inaanu soo kormeernay mashaariicdii waxbarashada ee gobolka ka socday ee ay fulinaysay hay-adda sef jildaran iyo wasaaradda waxbarashadu ay iska kaashanayeen taasoo isugu jirtay kuwo iminka dhismahooda socdo oo gabogabo ku dhowiyey iyo kuwo maanta aanu halkan ku dhagax dhigi doonno kuwaasoo runtii loo egay baahiyihii ka jiray iskuullada gobolku xukumo oo runtii aad u badan ayaa haddana sidii ay u brioritiga lagu kala sameeyey ayaa runtii lagu kala horreysiiyey runtiina ma noqonayso mashruucani mashruuc bilowa mashruuc oo mashruuc bilowa baan u jeedaa ee maaha mid dhammaadkiisii ah waa faysas fayskii koowaad ayaa runtii maanta ay tahay dhagaxdhigiisii kolley iskuulladaa tiradooda ay noo sheegeen suduuhu noo sheegay waxa weeyaan waa sagaal iyo toban fasal baa la kordhinayaa oo iskuul walba inta baahidiisu tahay loo qiyaasayo lagu kordhinayo waxa loo kari karayo looga jari karayo mashruuca waana runtii badankoodu waxna way soconayaan waxna maanta waa nagaa dhagax dhigayna ilahayna waxaan ka barayna inuu runtii baahidaa ka jirtay iskuullada ay wax weyn ka tari doonto maanta korsiimaha loo sameeyey dhammaan iskuullada kolley waxaa gabagabo ku dhow labadii iskuul ee ahaa iskuulkii sare iyo iskuulkii dhexe ee gobolka oodweyne gudihiisa ka jiray oo runtiina dhismaha ugu badani wuu ka soconayey oo sagaal fasal wax ku dhow runtii ay iminka gabagabo ku dhow yihiin oo kororsiimo ah kanna maanta halkan aan ka dhagax dhigayno insha allah bilowgiisu maanta uu bilaabmayo iyo inta kale runtii maanta baanu sii wada dhagax dhigi doono insha allah waxaanu rajeynaynaa kuwii noo dhismayna wada noqmaan si kastaba mashaariicdan ayaa ku soo aadaysa xilli baahiyo dhinaca dhismayaasha iskuullada ay ka taagneed degmada daadmareer ee somalilan